أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ku dhex maray gudaha magaalada marke ee wilaayada shabeellaha hoose wasiirka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo xaqiijiyey in dastuurka ay kooxda riddada ku dhaqanto u samaysay dowladda xabashida etoobiya horumar dhanka dacwada ah oo laga dareemayo degmada jowle ee wilaayada muduga haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gadow hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe oo dowlad diini ah u soo gebagabeeyey khadiibyada masaajidda degmada jilib ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsanna faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ku dhex maray gudaha magaalada marke ee wilaayada shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkii nuur cali warsame abusheyba waxaa macluumo dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo habeenkii xalay ahaa ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta buundabilan iyo buulobacaada ee magaalada marka oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayey xaafadaha magaalada marka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi lagu dilay hal askari oo murtada waxaana lagu dhaawacay afar askari oo kale oo isla maleeshiyaadka riddada ka tirsan dhanka jubbada hoose waxaa xog dheeraada laga helayaa madaafiic mujaahidiinta habeen hore ay ku garaaceen xere ciidan oo degmada afmada uu kaga sugnaa murtad axmed madoobe mid ka mid a gaadiidka ilaalada gaarka ee murtad axmed madoobe ayuu ku dhacay mid ka mid a madaafiicdii lala heleelay xerada waxaana burbur hoggan soo gaaray gaarigaasi murtad axmed madoobe ayaa duqaynta kadib si deg dega uga cararay degmada afmadow wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dastuurka ay kooxda riddada ku dhaqanto ay u samaysay dowladda xabashida etoobiya yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya mid ka mid ah wasiirada kooxda riddada ayaa markii ugu horreysay sheegay in dastuurgaaleedka ay ku dhaqmaan ay usoo dhistay dowladda xabashida etoobiya ee gumaysiga ku haysa shacabka soomaaliyeed axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda xasan garguurte ayaa goob fagaara ah ka sheegay in dastuurka daaquudka ah ee ay ku dhaqmaan uu yahay mid ay sameeyeen dowlado shisheeye isla markaana aanu ahayn mid ay iyaga dan ugu jirto isagoo hadal ka jeedinayay madal ay fadhiyeen siyaasiyiin murtadiin ah ayuu axmed macalin fiqi ka dhawaajiyey in dastuurgaaleedka kooxda riddada ee hadda yaalla xarumahooda uu sameeyey mahiiga oo ah diblomaasi u dhashay dalka mosambiik balse asalka dastuurka kooxda riddada ay samaysay dowladda xabashida etoobiya
mahiigan in la yidhaahdo ayaa kan u dambeysay soo sameeyey oo iska lahaa kuwii ka horreeyana dee xabashidaba noo samayn jirtaba markii koowaad weeye mar baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan soomaaliya gobolladiisa lagu soo doortay oo dadka soomaaliyeed ay soo doorteen sidii rababa ha ku yimaado waa markii koowaad oo baarlamaanka soomaaliya looga doodayo faqrooyinkii dastuurka way socotaa afar jabtar baa dhammaaday
culimaa-udiinka soomaaliyeed ayaa horey uga digay xumaanta dastuurgaaleedka kooxda riddada iyadoona mu-asasada alkataayib ay sannado ka hor soo saartay xalaqaad cajiib ah oo ummadda soomaaliyeed loogu soo bandhigay gaalnimada dastuurka horumar dhanka dacwada ah ayaa laga dareemayaa degmada jowle ee wilaayada muduga walaalkan cabdiraxiim sheekh cali ayaa inoo sii ambaqaadaya barashada cilmiga sharciga ah ayaa si habsami looga soconaysa goobaha waxbarashada degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa xoogga saaray sidii dadka muslimiinta ee ku nool magaalada jawle iyo dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi kor loogu qaadi lahaa aqoonta dhanka cilmiga sharciga ah barashada kutubada kala duwan ayaa ka soconaysa masaajidda iyo madaarista qur'aanka kariimka iyadoona lagu baranayo kutubo kala duwan sida tafsiirka qur'aanka kariimka fiqiga axkaamta iyo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kutubo kale aad u fara badan oo halkan lagu soo koobi karin idaacadda islaamiga al andalus ayaa u kuurgashay xaaladda waxbarasho ee ka jirta jawle waxayna ka waraysatay sheekh xasan shiikhow oo ka mid ah wadaadada cilmiga sharciga ah baraha dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada jawle iyo deegaanada hoos yimaada xilli ay booqatay idaacatul andalus ayuu uga warbixiyey xaaladda waxbarasho ee degmadaas waxbarashada ee, waxaa ka mid a dugsida qur-aanka oo lagu barto ilaahay kitaabkiisa kitaabadiisa iyo qiraa'aadkiisa lagu barto xalaqaad cilmiya wuu jiraa funuunta cilmiga funuun fara badan ayaa lagu bartaa waxaa ka mid a tafsiirka qur-aanka axaadiidta nabiga salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu waxaa ka mid a axkaamta fiqhiga oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada laga soo saaro waxaa ka mid ah culumta naxwada iyo sarfaha oo iyaguna tashiilaadka culumta la yidhaahdo waxaa ka mid ah siirada nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee mudug ayaa u taagan horumarinta waxbarashada ummadda muslimiinta ee ku dhaqan guud ahaanba wilaayada haweenka ku dhaqan deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gado ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee dhibaata kaga jira farimaha hore ee wilaayadaas warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan casaam carafaata munaasabad ballaaran oo si heersaraa loo soo agaasimay oo dumarka muslimaadka ee ku nool deegaanka tuulo barwaaqo ay kusoo bandhigeen hadiyado kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furmo hore ku jilba xiran ayaa ka dhacday deegaankaas ugu horeyn waxaa munaasabada hadiyadaha ay kusoo bandhigayeen gabdhaha ku nool deegaanka tuulo barwaaqo ka hadlay gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahin maxamed cigaal gabdhaha waxaan leeyahay waa kaalin fiican oo muhiima ood oga jirtaan jihaadka ilaahi subxaana watacaala uu nagu waajibiyey maantana farolacaynka nagu ah wiilasha geesiyaasha ah oo ilaahi subxaana watacaala uu barakeeyey oo soomaaliyeed oo ilaahi subxaana watacaala cadowgiisii ka hortegay go-aansadayna ujoodkii ay lahaayeen gaaladaas inay daba mariyaan maalin walbana maaragtay boqoolahayo hameen walbana dheelmanhayo oo dhaxanta wareegahayo waa idinka guddoomaynaa mujaahidiintana waa ku wareejinayna insha allahu raxmaan waxaan leenahay shaqadaana horead u wadeena sii wada ilaahay miisaanka xasanaadka idinku qabo allaha idiin maaragtay idiin labalaabo sidoo kale haweenka muslimaadka ayaa ka hadlay hadiyadaha ay soo bandhigeen iyagoona sheegay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta waxaan maanta meeshaan kasoo joodinayaa bandhiga iyo waxaan wanaagsan qiimaha wanaagsan oo gabdhaha walaalaha muslimiinta ah keeneen aniga oo ku hadlaayo afka gabdhaha muslimaadka ee ku nool tuulo barwaaqo waxaan leeyahay maalkaan iyo hantidaana waxaan ku wareejinaynaa walaayadeena sharafta leh waxaanan doonaynaa inay naga sii gaarsiiyaan walaalaheena mujaahidiinta ah meel kasta oy joogaan waxaan leenahay halyeeyada muslimiinta walaalaha annaga waxaan ku leeyahay rabbigiini ka yaaba sibaadkana ku sugnaada raxmadiisa rajeeya ku ruqaansada gaalka fubadiisana gooya ummaddan muslimiinta ku hogaamiya diinta daarihii ku dabaasha rabbi suu ballan qaaday qaala allahu tacaala ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabiili illah fayuqtaluuna wayaqtuluuna wacdan calayhi xaqan fi altawraati waalinjiili waalqur'aan waman awfaa bicahdihi min allahi faastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawzu alcadiim gabdhaha muslimaadka ah waxaan leeyahay waa dadaasheen hadiyad fara badan oo qurux badan baad ugu hadiyeyseen walaalaha muslimiinta idinkana allah idin barakeeya meel kastood joogtaanba allah idin labalaaba ajirkiina gabar kastoo muslimada waxaan ku leeyahay ha ka daalin dadaalka ha duugaysan jihaadka shar ilaah u midooba ha yaraysanin deeqda u duubnaada jihaadka ku dadaala halkiina suu ilaahayba sheegay qaala tacaala waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa waaqimna asalaata waaatina azakaata waadicna allaha warasuulah inamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum rijza ahla albeyti wayudhirakum tadhiiraa waxaan kaloo sheegayaa gabdhaha muslimaadka u sheegayaa si-aadku u korsaday gaalana way jabtay ifafaalaha iyo muuqaalka hadda muuqda wiilashaan mujaahidiinta walaalaheen oo banaanka jiro sababta ay banaanka ku jiraan waa annaga sababta aan xijaab ku wadano waa sababta ayaga banaanka u jiraan haddii ay dhacdo in raggu ay gudaha soo wada galaan xijaab ma jiri doono diin ilaahayna ma jiri doonto raayada tawxiidkana kama taagnaan doonto wadanka waxaan rajaynayaa marka inaan wiilasha garabkooda istaagno wax yar iyo wax badanbo hal doolar aan lala bakaylin nus doolar aan lala bakaylin labaatan senti aan lala bakaylin gabadha caagtali karta caageeda aysan la bakaylin anigoo nafteyda ka bilaabay dumarka muslimaadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa soo bandhiga hadyade kala duwan iyagoona kaalin weyn ka qaata jihaadka ka socda bariga afrika maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey khadiibyada masaajida degmada jiliba ee wilaayadaas cusmaan axmed duuw ayaa inoo faahfaahinayaa iyadoo kor loo qaadayo heerkooda aqooneed ayuu maktabka dacwada ee degmada jilib waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay ragga khudbadaha ka aqhriya masaajida degmada jilib dowrada oo socotay muddo saddex maalin ah ayay khudabadu ku qaateen cashiro ku saabsan qaab akhrinta iyo diyaarinta khudbadaha qaar ka mid a raggii ka faa'iidaystay dowrada ayaa u warramay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus duruus aan dowran kasoo qaadanay waxaa ka mid ah aan ka faa'iidnay fanul ilqaa waxaa kaloo ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah khudawaat alwusuul lilqaa duruus aan qaadanay waxaa kaloo ka mid ah alkhudba almimbariya tacriifu alkhudba icdaadu alkhudba oo sideed qodob ahaa waxaa kaloo soo qaadanay aqraadu alkhudba waxaa kaloo soo qaadanay sifaadu alkhadiib oo toban afar sifa ah waxaa kaloo qaadanay waajibaadu alkhadiib waxaa kaloo qaadanay bacdu akhdaa'i alkhudabaa waxaa kaloo qaadanay ahmiyatu luqati alcarabiya intaas duruus aan ka qaadanay dowradii noo socotay tamad bixamdi illaah
waxaan soo qaadanay dowro oo saddex maalin ah oo soo diyaariyey maktabka dacwada ee degmada faa'iido aada u fara badan oo ku saabsanaa marka waxaan leenahay barnaamijkan waxaana ku kulmay waa raggii oo magaalada inta khudbadii khudbada akhrinayso dhammaan ani shakhsiyadeeda ah waan ka faa'iidaystay si aad iyo aad unbaa uga faa'iidaystay khudabo fara badanna way ka faa'iidaysteen dowradan ayaa qayb ka ah dowraad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabtay bulshada taas oo kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed waxaana horey uu maktabka dowraad ugu qabtay ganacsatada degmada jilib mahadsaned dhuubow warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh